maamulka gobolka banaadir ayaa shacabka magaalada muqdisho uga digay in ay ku dhex ganacsadaan wadada kacaanka ee loo yaqaano cirtoogti taas oo ku taala suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho wadadaas oo ku taala inta u dhexayso isgoyska balaagsii iyo isgoyska bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay ahayd mid burbursanaan jirtay ha yeeshee maamulka gobolka banaadir uu dib u dhis ku sameeyey waxaana horey ugu ganacsan jiray dad u badan warato kuwaas oo wadada xiray kulan gaar ah oo ay yeesheen mas-uuliyiinta degmooyinka hol wadaag iyo hodan ee gobolka banaadir ayaa looga digay ganacsatada yaryar in ay ku dhex ganacsadaan wadada cirtoogtaha oo dib markaa loo furay gudoomiyaha degmada howlwadaag mustafa cali kayre ayaa sheegay in wadadan ay ahayd soddonkii sano ee lasoo dhaafay mid burbursan balse maamulka gobolka banaadir uu ku guulaystay in la dhiso laguna soo celiyo sidii ay ahaan jirtay waxa uu sheegay in ay jiraan ganacsato yaryar oo ku dhex ganacsanaya wadada waxaana uu sheegay in iyaga oo fulinaya amarka gudoomiyaha gobolka banaadir in aysan ogolaan doonin in lagu dhex ganacsado wadadaasi waxaa ilaahay mahaddiisa in howlo ballaaran iska kaashanayeen labada degmo hodan iyo howlwadaag ugu horeyso jidka wadada la yidhaahdo ex kacaan ama irtoogte soomaali hadbase u taqaano oo waayadanba laga waday wadda furistii sida ogtihiinba wadadaasi waxay ahaa jirtay waddo burbursan oo runtii aad iyo aad mataqaana ay sheegto soddonkii sano ee lasoo dhaafay maxaa la yidhaahdaa aad u burbursaneed oo meel bini aadan uu mari karo uusan ahayn laakiin falilahi alxamdu allah maad iskale waddadii waa la dhisay maamulka gobolka banaadir uu ugu horeeyo gudoomiye cumar maxamed maxamed cumar finish iyo guud ahaan madaxda sare ee dalka maxaa layidhahdaa ii sheegee waxay ku guulaysteen in waddadii la dhiso oo lagu soo celiyo sidii ahaa jirtay barisamaadkii sidii ahaa jirtay in lagu soo celiyey kadib laakiin aa u malayso dadkii waagaasii markay burbursaneed ku ganacsan jire inay weli u haystaan inay waddada weli sidii tahay soo dhiganayo maxaa layidhahdaa gaarigacamadii iyo dalladihii iyo meeshay yacni ka dhigeen meel ganacsi ka dhigeen anagoo fulinayno marka awaamirta maamulka gobolka banaadir ugu horreeya gudoomiye cumar anagoo fulinayno waxaan qaadanay doorkii ahaa sidii waddadaasi blka dadweynaha dhammaan ay u mari lahaayeen oo waddo furan oo la yaqaano caalamiga ay u noqon lahayd alxamdulilah allah mahad iskale waa ku guulaysanay welina waxaa socota shaqadii sidaa arkayseenba maanta waxaa ka shaqaynaya oo ka howlgalayay degmada hodana maanta ka howlgelaysa oo shaqadina lahayd oo xataa joogeen maxaa layidhahda ilaalada deegaanka ama ciidanka munishibiyada oo meesha ka shaqaynaya waxaana jiro maxaa layidhahda dadka oo loo sheegayay in waddooyinka ay furaan iyo ganaaxyo tiro badan waddada cirtoogte ayaa waxa ay markaa ka mid tahay meelaha ugu mashquulka badan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana ku dhex ganacsanayay dad fara badan taa oo sababtay in wax gaadiid ah uu mari weeyo balse maamulka gobolka banaadir uu faray in waddadaasi gebi ahaanba ganacsigeeda la joojiyo